أخذت أخوض جديد المقال من القلب شعرا يجول ببالي بدأت أصلي على المصطفى وأثني asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan meel kastoo aad joogtaan ballanteennu waa inaan isku kaashanno faafinta dacwada waxaad ku soo dhowaataan darsiga labaad ee manduumatulmaqaasi oo ka sheekaynayso duulaannadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana inoo soo jeedinaya asheekh casaam abuuyaxya كرام الرجال هم الله صفى سريرتهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii ama bacd waxaynu ku soo dhaa jirnay kitaabkeenii manduumat lmaqaazi axmed albadawi raxmatullaahi caleyh waxaynu si gaar ahaana ugu sii dhex jirnay waxyaalo yaroo koo kooban oo aynu tilmaamanay intaynaan kitaabka gelin ka hor waxaynu soo tilmaanay shaygii koowaad iyo shaygii labaad shaygii koowaad oo ahaa ahmiyadda siiradu ay leedahay iyo qiimaha ay leedahay ayaynu soo tilmaanay waxaa kalooynu soo tilmaanay maadaama khazawaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam kitaabku u caqidan yahay oo manduumo ay tahay loo caqiday ama lagu soo uroriyey khazawaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaynu soo tilmaanay maraaxishii jihaadkuu soo maray oo ilaa afar marxalo ka koobnaa qeybta saddexaad ee markaa maanta aynu ka gelana halkan waxaa weeyaan inaynu wax ka tilmaano fadliga in la barto maqaasida rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkana la baro waana waxaynu u doorannay kitaabkeenna aynu u doorannay weeyaan salafku waxay agtooda ka ahaan jirtay maqaasida iyo barashadeedu waxay ahaan jirtay mid qiimo gaara u leh ayay ahaan jirtay iyaga ayaa maqaasida rasuulka calayhi salaatu wasalaam xifdin jiray waa xifdisiin jireen ilmaha ay dhaleen ayay xifdisiin jireen oo ay ku carbin jireen oo sheekooyinka ay uga sheekeeyaan iyo dhacdooyinka ay u soo wariyaan waxay ahaan jirtay khasawaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ahaan jirtay waxaana salafka qaarkood laga wariyey sida maxamed muslim ibnu shahaab azuhri waxaa laga wariyey inuu odhan jiray fii cilmi almaqaazi khayr اdunyaa walaakhira in maqaasida la barto waxaa ku jirta khayr اdunyaa walaakhira ayaa ku jirta maadaama marka khayr adduunyo iyo khayr aakhiraba uu ku jiro salafku waxay u arki jireen dad shay fadli badan oo qiimo badan oo in la barto weliba ay waajib tahay zayn اlcaabidiin cali bn xusein radia allahu canhu ayaa waxaa laga wariyey isagoo salafkay noo sheegaya qaabkay maqaasida ula dhaqmi jireen kunaa nucalam maqaazi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam kamaa nucalam asuwara min alqur'aan asuwar min alqur'aan wuxuu leeyahy sheekhaasi raxmatullaahi calayh haddaanu nahay dadkii soo gaadhay salafkii iyo saxaabadii soo gaadhay waxaanu ahaan jirnay qaar la baro siirada iyo maqaasida rasuulka calayhi salaatu wasalaam la baro oo suuradaha qur-aanka sida lanoo bari jiray ayaa waxaa lanoo bari jiray kadaalika maqaasida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa lanoo bari jiray ayuu leeyahy ninka la dhahdo ismaaciil ibnu maxamed ibnu sacad ibnu abi waqaas azuhri isaguna wuxuu leeyahy isagoo aabihii ka sheekeynaya maxamed ibnu sacad waa sacd ibnu abi waqaas wiilkiisii ayaa ninkan dhalay wiilkan markaa wadaadkan maxaa awow ah sacd bin abi waqaas oo ka mid a min alcashara almubashiriina biljanna ayaa ka mid ah wuxuu leeyahay kaana abii yucalimuna almaqaazi waasaraaya wayacuduhaa calayna wayaquul yaa baniya haadihi sharafu aabaa'ikum falaa tudayicuu dikrahaa buu odhan jiri wuxuu leeyahay aabbahay intuu noo yeedho ayaa wuxuuna beri jiray makaazidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saraayaadkiisii ayuuna beri jiray markaasuu noo tirin jiray oo sida u dhacda uu noo sheegi jiray oo uu noo sharixi jiray oo uu noo faahfaahin jiray markuu noo dhammeeyo ayuu wuxuu odhan jiray aabbayaalow war aabbayaalow tani waa sharaftii aabbayaashiine ha dayicina oo sheegsheegeedana ha dayicina ayuu odhan jiray oo sheekadaa ku sheekaysataan ha noqoto dhacdooyinkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ayaamihiisii iyo maalimihiisii ha noqoto oo waxaa dadka muslimiinta laga rabo laakiin laga la'yahay weeyaan qofka waalidka markuu u sheekaynayo ee ilmihiisa uga sheekaynaya dhacdooyin iyo butuulaad dhacay waynu sognaha waxaa laga sheekeeyaa wixii qabaa'ilka dhex maray ayaa laga sheekeeyaa oo annaga iyo ree hebel maalin heblaayo ayaana dhex martay ayaa la yidhaahdaa intaasoo nin baanu ka dilay intaasoo nin bay naga dileen gabeedii laga tiriyey ayaa la wariyaa laakiin khayru khalqi illaah rasuulillaah salawaatu rabbi wasalaamu calayh wixii dhex maray isaga iyo gaalo lama yaqaano ilmahana loogama sheekeeyo lagumana xidho waxaa keenaysa waxa weeyaan qof walba wixii qalbigiisa ku weyn ee uu jecel yahay ee jacaylkiisa uu ku weyn yahay ayuu sheegsheegiisa uu jecel yahay saas ilaajligeed bay ohan jireen salafku man axaba shay-an akthara dikrah ayay ohan jireen qofkii shay jeclaada wuxuu badiyaa maxay sheegsheegiisa ayuu badiyaa ninkii qabiilkiisa iyo qabyaalad jeclaada de wuxuu badinaya waxa weeyaan waa sheegsheega qabiilka iyo qabyaaladda iyo dhacdooyinka qabaa'ilka dhex mara ayuu badinaya ninkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa jeclaadana muxuu badinayaa sheegsheegooda saxaabada iyo dhaqankooda iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo hogaankiisii ayuu rasuulka ayuu qofkaasi uu badinaya marka waxaa la rabaa qofku inuu noqdo qof saasoo kale u dhaqma oo salafka kaga dayda dhaqanka noocaasa kaga dayda maxaa faa'iide ku jirta marka saa yeelano waxaa faa'iide ku jirta waxa weeyaan ilmahani markuu yar yahay ee wax looga sheekaynayo waxaa looga sheekaynayo qalbigiisa taahiir ayuu ku yeela shayga loo weyneeyo waa jeclaadaa waana weyneeya markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo makaasidiisi iyo butuulaadkiisi looga sheekeeyana qofkaa yar iyo ilmahaa yar waxaa ku abuurmaya qalbigiisa inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu jeclaado waxaa kaloo ku abuurmaya in uu sameeyo siduu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray inuu sameeyo inuu ku daydo inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam qudwo iyo ku dayasho inuu u noqdo ayay keensanaysaa dhinaca kale de waa sharaf markii laga sheekeynaya maxay tahay waa majduna laa yusaamaa weeye maana waa sharaf iyo shay aada u qiimo badan oo haba yaraatay wax gaari kara aanay jirin weeyaan waa ciza laa tudaarac weeyaan waa sharaf iyo cizo qof wax shaba haba yaraatee aysan jirin weeyaan waxay ku baranayaan markaa xaqiiqada rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay xaqiiqada islaamku uu leeyahay mabaadida shareecada islaamku ay leedahay tacaaliimta diineed iyo fadaaisha diineed diinta ay leedahay ayuu ku baranayaa wuxuu ogaanayaa in islaamku uu yahay xadaara inuu yahay tafuuqu kula alxadaaraat inay tahay xadaarad ka kor martay dhammaan xadaarad kastoo adduunka soo martay ka kor martay inuu yahay ayuu qofku ogaanaya wuxuu ogaanayaa waxyaalaha yaree berberqaaya ee adduunka ah ee carada min addunya ah ee maanta adduunka ka jira in aanu ahayn wax meeqaan iyo magac leh cinda allahi tabaaraka wa tacaala aanu ahayn wuxuu ogaanayaa gaalo waxay haysato iyo dadka gaalada ku fitnaysan si gaar ahaana hadda reer galbeed ku fitnaysan inay yihiin dad ku fitnaysan wax macno aan lahayn iyo wax aada u liita oo wax haba yaraatee miisaan loo yeelo aan ahayn waa dhaldhalaal adduunyo weeyaan wax ka sokeeya iyo wax ka shisheeya midna ma laha marka maadaama salafku sidaas ay ahaayeen waxaa qof kastoo muslima laynaga rab laga rabaa inuu noqdo isaguna mid saasoo kale maqaasida rasuulka calayhi salaatu wasalaam u xifdiya markuu xifdiyana ciddii uu sii gaadhsiin karo sii gaadhsiiya ilmihiisana ku tarbiya ku carbeeya inuuga sheekeeyo maqaasidaas iyo duulaamada rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu daran dooriyey qodobka haddaynu ka gudubno qodobka labaad aynu u gudbanaa waxa weeyaan waxaynu wax yar ka tilmaamaynaa maadaama ahamiyaddaas ay ku ag lahayd salafka agtooda ku lahayd makhaazidu ay ku lahayd kutubtii ay ka alifeen iyo ciddii ugu horeysay ee aliftay iyo silsiladii ay soo martay xagga taaliifka ayaynu insha allahu tacaala ku xigsiinanaa ciddii ugu horeysay ee makhaazida rasuulka calayhi salaatu wasalaam aliftaa waxa weeyaan waa taabicigii qiimaha badnaa ee la odhan jiray curwa ibnu zubayr ibnu alcawaam la odhan jiray curwa ibnu zubayr waxa uu ka mid yahay aimatu taabiciin ayuu ka mid yahay culimadii reer madiina ayuu ka mid ahaa waa axad alfuqahaa asabca weeyaan wuxuu geeriyooday sagaashan iyo saddexdii ayuu geeriyooday waxaa dhalay saxaabiga qiimaha badan leh ee casharada ka mid ah ee azubayr ibnu cawaam ka mid ah oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ina likulli nabiyin xawaariya wa xawaariyi zubayr oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waxa uu la dhashay saxaabigii qaaliga ahaa ee cabdullahi ibnu zubayr ayuu la dhashay waxaa dhashay gabadhii qiimaha badnayd ee asmaa bintu abubakr ayaa dhashay awogiina waa abubakr radia allahu canhu weeyaan habareertiina de waa caaisha asidiiqa bintu sidiiq weeyaan radia allahu canhum jamiican qofkii ugu horeeyey marka khazawaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ururiya waa curwa taabiciga qiimaha badan leh weeyaan kuyiisna abu cabdillaah ayaa la odhan jiray intaa kadib markaa ardaydiisii nin sheekoo caalima ayuu ahaaye ardaydiisii ayaa ka daba qaatay waxaa ka mid ahaa raggaas waxaa ka alifay siirada ninkii la idhaahdo muusa ibnu cuquba ibnu abi cayaash abu maxamed loo yaqaano geeriyooday boqol iyo afartan iyo kowdii hijiriyada geeriyooday waxaa kaloo ka mid ah ardaydii ka qaadatay curwa ee makhaazida wax ka qortay maxamed ibnu muslim ibnu cubaydillaah ibnu shihaab azuhri oo geeriyooday boqol iyo labaatan iyo afartii geeriyooday makhaazida uu qoray weliba muuse ibnu cuqba uu qorena waxay noqotay kitaab la dul fadhiisto dadkuna ay timaadaan ayay noqotay imaam maalik ba waxaa laga wariyey radia allahu canhu in oran jiray makhaazi muusa bnu cuquba axsaxu lmakhaazi wa ajmacuha makhaazida uu qoray muuse bnu cuquba waxa weeyaan ta ugu saxiixsan uguna jaamicsan weeyaan imaamu shaaficina kitaabkiisa isagoo ammaanaya wuxuu leeyahay laysa fi lmakhaazi asaxa min kitaabih maca sikarih wa khuluwihi min akthari ma yudkaru fii kutubi gayrih wuxuu leeyahay kutubta makhaazida laga qoray kitaabka muuse bnu cuquba kitaab ka sucecsani ma jiro kitaabkuna haddana wuu yari laakiin wax badan oo kutubka lagu sheego ayuu ka hufan yahay ayuu leeyahay imaamu axmed oo aimo amka saddexaad ee aimatulmadaahib ka mid ah isaguna wuxuu leeyahay isagoo kitaabka ka sheekeynaya calaykum bimakhaazi muusa bni cuquba fa inahu hiqa kitaabka uu qoray muuse bni cuquba laazima waa nin hiqa oo lagu aaminayo cilmiga ee ka qaata iyo odhan jiri marka waa kitaabay ammaaneen aimatu almadaahib alarbaca saddex ka mid ah ay ammaaneen weeyaan markii dambena waxaa la qoray kitaabka almakhaazi ee uu leeyahay moxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar almualibi uu leeyahay oo geeriyooday boqol iyo konton iyo kowdii magaalada baqdaad ku geeriyooday moxamed ibnu isxaaq ayaa wuxuu noqday markaa kitaabkiisii kitaab jaamica oo xaafila oo kutubtii ka horeeyey oo dhan waxaydii ururiyey ayuu noqday waana xagga siirada markii la fiidhinayo waa nin hiqa ku ah weeyaan axaadiidta kale ayaa laysku khilkhilaafaa xadiidkiisu muxuu noqonayaa ayaa laysku khilkhilaafaa oo culimmada qaarna ay ammaaneen oo axaadiidtiisa way ammaaneen culimmada qaarna way tajriixiyeen markii lasoo khulaaseeyana waa xasanulxadiid weeyaan haddii marka aanu cancano iyo wax la mida aanu la imanin oo tadliis baa lagu yaqaanay culimaduna kitaabka uu qoray maxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar uu qoray aad bay u ammaaneeno waxay leeyihiin wuxuu leeyahay imaamu shaafici man araada an yatabaxara fi lmakhaazi fahuwa ciyaalu cala bni isxaaq qofkii doonaya makhaazida rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu bad iyo baxri u ku noqdo dee uu ciyaal u yahay ama uu u baahan yahay ibnu isxaaq ayuu u baahan yahay kitaabkiisuna wuxuu noqday kitaab la ictimaado ayuu noqday oo jamac tiro badani ay wariyaan ummadduna ay wax ka soo noqliyaan akhiiranna waxaa markii dambe soo khulaaseeyey oo soo hufay ninkii la odhan jiray ibnu hishaam almacaafiri albasri alximyari oo geeriyooday laba boqol iyo saddex iyo tobankii jiriyada oo kitaabka ku aanbaxay siirat ibnu hishaam ku aanbaxay ayuu ku soo ururiyey taasuu markaa kitaabkan labaadna isaguna uu ku aanbaxay ragga wax ka qoray waxaa ka mid a cilmiga makaazida iyo siyarka wax ka qoray sheekh la yidhaahdo aburabiic alkalaa'i ayaa ka mid ah magaciisa waxaa la yidhaahdaa sulaymaan ibnu muusa ibnu salim alkalaa'i ayaa la yidhaahdaa wuxuu geeriyooday lix boqol iyo soddon iyo afartii ayuu geeriyooday kitaab buu qoray la yidhaahdo aliktifaa fi lmagaazi wa siirati thalaatha alkhulafaa ayuu qoray culimada qaarna way sharaxeen way sharaxeen ragga wax ka qoray waxaa ka mid ah makaazida iyo siyarka ka mid ah sheekh la yidhaahdo abulfatx alyacmuri la yidhaahdo ayaa ka mid ah oo magaciisa la yidhaahdo moxamed ibnu moxamed ibnu moxamed ibnu axmed alyacmuri la yidhaahdo wuxuu caan ku yahay ibnu sayid innaas ayuu caan ku yahay toddoba boqol iyo soddon iyo afartii hijiriyada ayuu geeriyooday waa kitaabkiisa la yidhaahdo cuyuun اlathar fi funuuni اlmagaazi waاshamaa'ili waasiyar ayuu ka qoray ayuu ku qoray markii dambena wuu soo gaabiyey wuxuu ku soo gaabiyey kitaab yaroo kooban oo la yidhaahdo nuur اlcuyuun fi talkhiisi siirati اlamiin alma'muun ee ku soo gaabiyey culimada qaarna oo ay tacliiqiyeen kitaabkan horteena yaala ee manduumada ah ee manduumatu lmakaazina waa kitaabka uu ictimaadi doono weeyaan oo inta badan wuxuu ku dhisan yahay kitaabkaas ayuu ku dhisan yahay wuxuu odhan doonaa axmedulbadawi raxmatullaahi calayh urjuuzatan calaa cuyuuni alathari jullu ictimaadi nadmihaa fi siyari ayuu odhan doonaa waxaa nadmin doonaa macnaa urjuuzo ayaa nadmin doonaa inta badanna ictimaadaysa ama marjaceeda koowaad uu yahay kitaabka loo yaqaano cuyuunu alathar loo yaqaano ragga ka qoray siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah imaam ibnu qayim aljawsiya ayaa ka mid ah oo loo yaqaano abu cabdillaahi moxamed ibnu abibakr addimashqiy waxa uu geeriyey toddoba boqol iyo konton iyo kowdii buu geeriyooday wuxuu qoray kitaabkiisa qiimaha badan leh ee loo yaqaan zaad ulmacaad fii hadyi khayr alcibaad ayuu qoray waa kitaab aada u qiimo badan oo weliba kutubta kale kaga duwan in uu leeyahay fiqiga siirada inuu daba dhigayo markuu nacdo kasta uu soo wariyo ayaa wuxuu ka soo saarayaa fiqiyaad la yaab leh ayuu ka soo saaraya waxaa ka mid a kutubta laga qoray alfiye uu leeyahay zaynuddiin cabduraxiim ibn lxusein alciraaqi uu leeyahay oo sideed boqol iyo iyo lixdii geeriyooday waa alfiya weeyaan ka kooban maxaa la yidhaahdaa kun beyd iyo wax yar ka kooban weeyaan isagu laakiin wuxuu isku daray bucuudtii iyo makaazidii iyo siyarkii iyo shamaa'ilkii intaba uu isku daray shuruuxna waa uu leeyahay ragga wax ka qoray waxaa ka mid ah imaaduddiin alcaamiri ayaa ka mid ah oo la yidhaahdo yaxya ibnu abibakr ibnu moxamed alcaamiri oo sideed boqol iyo sagaashan iyo saddexdii geeriyooday yamana ku geeriyooday kitaabkiisana wuxuu u bixiyey bahjat lmaxaafil wa buqyat alamaathil ayuu u bixiyey wuxuu ku soo khulaasiyey kitaabkaas mucjizaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo makaazidii iyo bucuudtii iyo shamaa'ilkii ayuu ku soo khulaasiyey waxaa ka mid ah ragga makaazida wax ka qoray moxamed ibnu yuusuf ashaami addimashqi alxanafi kitaab qiimo badan oo la yidhaahdo sabiilu alhuda waarashaad fii siirati khayri alcibaad ayuu ku soo ururiyey waana kitaab xaafila weeyaano wuxuu leeyahy sheekhaasi waxaan ictimaaday ugu yaraan saddex iyo toban kitaab saddex boqol oo kitaab baan u jeedaa ayaan ictimaaday markaa saddex boqol oo kitaab khulaasadoodii ayuu ku soo ururiyey oo isugu keenay waxaa ka mid ah ragga siirada iyo makaazida wax ka qoray waxaa ka mid ah sheekha la yidhaahdo nuuraddiin ibnu burhaanuddiin ashaafici oo geeriyooday kun iyo afartan iyo afartii geeriyooday wuxuu bixiyey kitaabkiisaasi insaan alcuyuun في سيرة الأمين المأمون ayuu bixiy waxaa loo yaqaanaa asiira alxalabiya ayaa loo yaqaana wuxuu kusoo khulaaseeyey kitaabka yacmuri uu qoray iyo shaami kitaabka uu qoray ayuu kusoo khulaaseeyey waana aad iyo aad kitaab u layaab badan weeyaan kutubta siirada laga qoray ee qiimaha badan leh ee ilaa todoba boqoloo beyd la gaadhsiiye waxaa ka mid ah kitaab uu leeyahay sheekha la yidhaahdo abu cabdillaah moxamed ibnu ciisa ibnu moxamed ibnu asbaq alasdi oo caan ku ah ibnu almanaasif alqurdubi caan ku ah oo geeriyooday lix boqol iyo labaatankii geeriyooday oo inanka iska leh kitaabkii qiimaha badan leh ee alinjaad fii abwaab aljihaad iska leh weeye waa nadmi cajiib badan oo salisa weeyaan oo baxru rajas ku socda laakiin waa shibhu mafquudin weeyaan sida culimadu ay leeyihin ilaa hadda isagoo la daabacay lama arag kitaabkaas ayuu qoray alfaaddiisa waxaa ka mid ah oo ku nadmiyey wa ina أwlىa ma taxala almuslimu bacda kitaab اllaahi aw yuqadimu cilm biأyaami rasuuli اllaahi min ladun الnash'i ilى الtanaahi waxifdu maa yaxiqu an laa yujhala min amrihi waxaalihi mufadala faltaqtadib من ذاك ما لا يسع في الحق أن يجهل ذاك ذاك الأورع وما يكون شرف المجالس جل العلا للحافظ المدارس تعلو به الرتبة عن يقين في شرف الدنيا وحكم الدين عليه waxaa ugu quruxda badan leh ee qof muslim isku qurxiyo markii laga yimaado kitaabka alla tabaaraka wa tacaala ama uu rabo laga rabo inuu ugu hormariyo waxa weeyaan cilmiga lagu baranayo maalimihii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam laga soo bilaabo barbaarkiisii ilaa geriisii laga soo gaadhayo waana laga maarmaan qofku inuu rasuulka caleyhi salaatu wasalaam inta ay waajib ka tahay inuu ka barto inuu ka barto waa laga maarmaan oo arintiisa iyo xaaladiisa ka mid ah mufasalana weliba inuu u barto ayaa muhiim ah kadib marka wuxuu leeyahay sheekhaasi qofku hadduu markaa shayga u barto wuxuu noqonayaa shaygaasi shay aada u macaan oo qofka markii majaalista iyo goobaha la isugu yimaado sharaf u noqda ayuu noqonaya wuxuu ku mutaysanayaa sharaf dunya ayuu ku mutaysanayaa oo sharaf alaakhira intaba uu ku mutaysanaya kutubta maqaazida laga nadmiyey waxaa ka mid ah manduumadeennan horteena taala ayaa ka mid ah waa manduumo la yaab leh weeyaan oo nin sheekha oo sharaxay oo la yidhaahdo alqaadi xasan ibnu maxamed almashaad la yidhaahdo ayaa wuxuu ku sifeeyey wamanduumatuna haadih fii fasli alkhitaab waalaaya fi licijaab laa tadacu shaada walaa faada min cuyuuni almagaazi ilaa atat calayha biabda'i asluubin waaslasi tacbiir faya alfariida fii baabiha almumtica litulaabiha wahaa hiya ذي بين أيدينا ترفل في أثواب حسنها مدبجة بكلام الحفاظ والمهرة بنقدة أهل هذا الشان فليحكم لها أو عليها علي منظومة ضني ومنظومة ليابلي ويا وفصل الخطاب ويا وآية في الإعجاب وح الله دافتين هبيراتي ملي مدام قيمها لا ده هي مناسبة وقف كسته munaasab u ah waa fududdahay waa afar boqol iyo dhowr iyo lixdan beyde inuu xifdiyo inuu isku dayo waliba xifdiyo way sahlan tahay aada iyo aad ayay u sahlan tahay waana asbaabta aynu ku doorannay weeyaan oo aynu ugu doorannay waxa weeyaan kow horta baxarkeedu waa baxar rajas sin arki doono waa baxar fudud oo xifdiga ku fudud weeyaan qodobka labaadna si yaroo latiifa oo macaan ayay u qoran tahay qof kastoo isku dayn xifdiyana wuu xifdin karaa qodobka saddexaadna way yartahay way tiro kooban tahay iyada maxay tahay waa shan boqoloo beydi waxaan gaadhin weeyaan waa shay markaa qof waliba hadduu isku dayo inuu xifdiyo oo xifdin karo weeyaan ugu dambeyn darsiga maanta waxaynu ku gebagabaynaynaa qaacido ay leeyihiin culamaa u siyar ay leeyihiin markay warinayaan siirada iyo taariikhda ay warinayaan siirada iyo taariikhda markii werinaya culamaau siyar laa yataqayaduuna bisaxiixi min alakhbaar bal yadkuruuna asaxiixa waasaqiim والبلاغة والمرسل والمنقطع دون الموضوع culimada siirada markay warinayaan taariikhda kuma taqayudaan inta saxiixa keliya kuma taqayudaan ee akhbaarta ee waxay sheegaan wixii saxiixana way sheegaan wixii saqiimana way sheegaan wixii balaaqiyaad lagu wariyeyna way sheegaan midka mursalka ah iyo midka munqaticana way sheegaan mawduuca basay iska ilaaliyaan saa laajligeed marka qofka ardayga markii loo wariyo shay la leeyahay sanad ahaan saxiix maaha fi siiratina loogu wariyo hadduu idhaahdo saxiix maaha oo qof aan ka warhaynin culimaa almaghaazi wasiyar siay siirada u wariyaan aan ka warhaynin weeyaan qofku markuu maghaazida warinayo iyo siyarka uu warinayo intanba culimadu way wariyaan ninka la yidhaahdo ciraaqi raxmatullahi calayh ayaa alfiisa wuxuu ku leeyahay walyaclam alطaalibu ana siyara tajmacu maa saxa wamaa qad unkira wuxuu leeyahay waxaad ogaanaysaa siiradu inay tahay mid ururisay maa saxa wamaa qad unkira wixii la inkiray iyo wixii saxiixba intaba way jamcisaa marka shuruudda saxiixa la ilaalinayo waa markii la joogo axaadiidta xalaasha iyo xaaraanta ay ka dhalanaysa la joogo weeyaan laakiin markii makhaazi la warinayo culimmadu way tasaahulaan saa liajligeed ayaa imaamu axmed raxmatullaahi calayhi iyo keyrkiiba waxaa laga wariyay inay ohan jireen idaa rawaynaa fi lxalaali waalxaraam شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا حورن شيرين هذه حديث كم مركان ورينا حديث كو يهمت كو صابسن حاران يا حلال شددنا معنا وانو أتكينا وننك اللي ورينا يو أيانو كو أتكينا وشروط دي سانو أتكينا وسيدا لغو قادان يسيدا لغو أقبال يو أيانو أتكينا لكن وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا لكن فضائل شعماش iyo siirada iyo makaazida iyo waxa la midka haddaanu warinayno ka sahalna waa iska saashanaa qofkii la doona laga qaata rag waxaa laga laga yaabo xagga xaadiidta daciif ku ah ayaa haddana waxaa laga yaabaa in laga qaato maxaa dhahda siirada iyo makaazida laga qaato ayaa laga yaabaa marka saasunbuu kitaabkuna oo ku socdaayo waynu arki doonaa insha allahu tacaala marka in saxiixa iyo in daciifa intaba wuu isku dari doonaa waana caadada ay lahay leeyihin ahlu siyar ayay leeyihiin in sha allahu tacaala maanta intaas ayaynu ku daysanaynaa subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk وللدين ضحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعدا ليوث تسود بأرض القتال